بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها هذا كان باب استحباب دخول الكعبة كعبة قريتان كيدو سننمك وسنيهي الحاج روحي حاجيga camalkii xajka kuma jiro manaasigtiina kaba mid maahay waa sunno iska mustaqilla hadday dee suurtagal dadka u tahay xaajigii iyo kayrkiiba ruuxii xaajiga iyo kii kaleba kacbada gelitaankeedu bal istixbaabkeedii uu baabkeedii yahay wasalaati fiiha salaadii iyadana lagu tukanayay taasna mashruuciyadeedii waducaayi ducadii la ducaysanayay fii nawaaxiha dhinacyadeeda kullihaa dhammaanteedba waa jihaadkeeda oo dhan ba adigu in laguba ducaysto bal taas buu baabu yahay bal insha allah waa xadiid ama laba xadiis aanu yar dheeriyino axaadiisa duruqdooda badan arrinkan uu sheekhu tarjamada u dhigtayna dee bal axaadiistay nooguba imanayaan arrinkuna maaha manaasigta xajka iyo cumrada midna kuma jire waa sunno iska mustaqilla ayuu noqon ee waxaanay laakiin waqtiyadaas suurtagal u ahayd markii waqtiga la doonayo cid la furi jiray imaka kole day kacbaduba xidhanto malaa cid gaara iyo waqtiyo gaara un mooye aan cidba loo furahayn taas imaka si loogu camal falo ama istixbaabkani waaba in iyada dee maba jirte se in rasuulka ilaahay waa galay in xaj ahaan iyo cumro ahaanna umuu gelina sidiisa fadxumakaabay ahaydba waana ku tukaday waana ku ducaystay waana umuuraha inooguba iman doona axaadiista tarjamadana wuu dhigtay wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimiyu qaala qara'tu calى malikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay dakala alkacbata kacbada ayuu galay huwa isaga iyo wa usaamatu usaamatu bnu zayd iyo wa bilaalun bilaalo mu-adinkiisii ah wa cusmaan ibnu dalxata alxajabiyu iyo ninka cusmaan ibnu dalxa la yidhaaho alxajabiyu ee aqooladii beytka gacanta ku haysay maftaaxiisa haysay dee xidhi jirtay furi jirtay iyagu shaqada iyagu lahaa labada saxaabiyo kale kolley waa laba saxaabi oo dee aada u mashhuuroon ee aada u garanayno cusmaan ibnu dalxa alxajabi horta mansubun ilaa xijaabati alkacba lafdigan xajabi maaha reer ee kacbada sidaanadeeda ama khidmadeeda iyo xijaabadeedu kaba mid yahay furideeda iyo xidhideeda iyo inay iyagu lahaayeen ayaa loo nisbeeyey markaa wilaayada guud ahaan ay sidaanada kaba cabiri jireen filjaahiliyana ee kacbada iyo taas qoyskooda lahaa reerkaa reer cabdidaar iyagaana waqtigaa waqtigii rasuulka gacanta kuba hayay ee miftaaxana stan arki doona markii dambena rasuulka ilaahay uu kuba sugay iyaga ayuu kuba daayuu ihi idinka iyagaana dee ruux daalimo mooye cid kale idinkama qaadayso siibay u hayeeno walow cusmaan awlaaddiisii markii dambe aanay taas nin kaloo ilmaadeer ahaynoo shayba la yidhaaho oo isna saxaabi oo riwaayona leh ayaa miftaaxu gacantiisa u wareegay kuwaas baa nasrigiisii oo dee beryihii dambe waxaaba ashaybiyuun iyo markaa taas baa la odhanayay bani shayba iyo waxyaalo waa ninkaa shaybatu isagu ninkan ay ilmaadeerka ahaayeen ee shaybe la odhanaya ibnu cuhmaan ibnu abi dalxa waa in adeerkii emaha dee walaalamay ahayn cuhmaankan isaga loo tiriyena isaga maaha taas bay dadkii nasrigiisa dee iyagaana malaa waxaan filayaa ilaa waqtiyo dhoweydna iyagunbaaba gacanta ku hayay xagga furaha uun iyo taas bal taas ba arrintan iyo nisbadani ay tahay saxaabigan bal intaa wax dhaafsanna marka dambaan sii arki doonaa kolley imaamka nawowina waxoogaa ay ku tacalluqsan isaga tarjamadiisa ayuu halkan dhigtayba haddaba intoodaasaa wada socoto dee ninkan ninkii maftaaxa keenay buu ahaa ka soo qaaday hooyadii markaa maftaaxa kacbada waayo isagu madiinuu kaba yimi markaasaa rasuulka ilaahay loo furay faaqlaqahaa cusmaan baan damiirkan u celinaynaa faacilka uu xidhay cusmaan kacbadii albaabkeedii calayhi cala nabiyi sala allahu alayh wasalam iyo ciddii la socotay uma makasa waa nagaaday oo rasuulkii ilaahay fiiha dhexdeedii buu muddo ku nagaa qaala bnu cumar cabdullaahi bnu cumar baa wuxuu yihi markii ay soo baxeen intuu dee ruuxii ugu horreeye kadinka kulaba kulmay buu ahaayo oo dee galay fasa'altu bilaalan bilaal baan weydiiyey xiina kharaja markii uu soo baxay maa sanaca maa muxuu sanaca sameeyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam kacbada waa kan galay dee waana lagu xidhay korkiisa oo way xidheeno rasuulka ilaahay amarkiisiina way ahayd kacbada gudaheedu dee wax yaroo kooban weeye dadkiina dhammaan waxay doonayaan rasuulka ilaahay inay arkaan oo ay ku daydaan haddii ay albaabku furan yahayna dee waaba lagu cidhiidhi lahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo ducadii iyo salaadiiyo maba makansadeen bal markaa taas baa intoodan kooban markay galeen ayaa albaabkii laba xidhay si aan dee zaxmo badan iyo cidhiidhi iyo dad badan oonay qaadiba karayni aanay gudaheedii usoo gelino halkaa aan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii uu soo galayba aanu deeta marka ay dhacdo inaanu ay suurto gelin ama aanu hagaagu makansan markaasaa waxaan muxuu sameeyey rasuulka ilaahay ibnu cumarna dee horena waan usoo aragne waxaa laguma yaqaani waa shiddat litibaac liathaari rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam tatabuc iyo aad dayasho badanoo rasuulka ilaahay ku dayanayo wax kastoo laba yimaadaba isagaa dad usoo horreeyey qaala markaa anas me bilaal baa yidhi jacala wuxuu yeelay camuudayni laba tiir can yasaarihi xaggiisa bidix wa camuudan tiirna can yamiinihi xaggiisa midig wa halaaثata acmidatin saddex tiirna waraa'ahu gadaashiisuu yeelay waa markii uu tukanayay rasuulka ilaahay halkii uu ku tukado u tilmaamaya wa kaana albeytu beytku wuxuu a yowmaidin waa dee intii ka horreysay dhiskii ibnu zubayrba weeye beytku waktigaas waktigaa rasuulkii ilaahay galay calaa sitati acmidatin lix tiir korkood ayuu kuba dhisnaayo oo tir ayuu dee taas korkooda kuba sugnaa uma sallaa rasuulka ilaahay markuu halkaa gaadhay jidaarkana ka horeeyana uu u dhow yahay ayuu tukaday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh macnaa kadinkan caadiga ah waa kadinkan imika unbuu ka soo galay sawasaa u dheer uu yahay markii uu kaba soo galay dee daraja ama sallaan baa lagu fuulaye ayuu socday oo wuxuu halkii wejigiisu ku toosnaa marka waa jidaarkii isaga albaabkan uu ka soo galay ku toosnaay muqaabilkiisa waa dhinacii galbeed markaa kacbada ayuu u socday markaa beydkoo dee lixdaa tiir ahaa saddex tiir markaa way ka dambeeyeen oo uu dhaafay xagga shuu dhawaaday ama dhinaca gidaarkii isaga wejigiisun kuba toosnaa marka kadin ka soo galay buu u dhawaadee ayuu laba tiirna saddexdii tiire halkaa kuba sugnaabay xaggiisii bidix ahaayeen tiirna xaggiisii midig buu noqday xaggaasaan u jeedsao sidaasuu salaaddii kuba tukaday bal lafdiga sidaasaan ku haysanaynaa wixii noo dambeeyana waan arki doonaa rasuulka ilaahay uu tukaday xadaثna aburabiic الزahraniy وqtaybaة bnu saciidi وabu kamiri اljaxdariyu kulhm can xamaad bni zaydin qolooyinkaasoo dhami waxay ama saddexdii xamaad ibnu zayd bay xadiidkan ka wariyeen markaa qaala abu kamirin abu kamil wuxuu yihi fudayl bnu xuseyn aljaxdari xadaثna xamaadu marka waa lafdigiisii xadaثna xamaadu qaala xadaثna ayubu can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal qadima rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yimi yowma alfatxi eeg markaa riwaayaadkan aan haynaa waa yowmu fatxi maka maha cumradii ka horreysayna maaha muu gelin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh in markaasoo dee asnaamtii qureysheed iyo wixii baaba markaa dhex yaalay iyo s waxyaalihii suwartii iyo xajkiina maaha imaka axaadiisan iyo riwaayaadkan ee waa maalintii fatxu maka fanazla rasuulka ilaahay wuxuu yimi aclaa maka ayuu kaba yimi isagoo raaxilo ama neefkeeda fuushan usaamana uu laba fuushanaa fanazla markaasaa wuxuu degay rasuulka ilaahay uu hashiisii tu'iyey uu fuushanaa bifinaa'i اlkacbati halkaa kacbada daaradeedii ama dee waa taas finaau lbeytna waa ama hortiisa ha noqoto ama dhinacyadee banaankaa ku dhow un baaba dee finaau lbeyt la yidhaah daba halkii dee kambalkii dee ahayd ba kacbada ayuu hashii horta ku tu'iyey وأرسل وxوu cid u diray إلى cثمان بن طلحة cثمان بن طلحة فجاء waa la yimi cثmaan بالmفتح مفتحي ayuu keenay المفتح iyo المفتاح waa laba luqo oo kelimadu ay leedahay waa wixii wax lagu furo oo taa inaguba wax kale uma isticmaalo magacii carabiya habaan isticmaalaan marka almiftaax iyo almiftax labaduba waa laba luqo almiftax markay noqoto almafatix ayaa lagu jamciyaa almiftaax marka ay tahayna almafatix ya un bay markaa ay meesha noqonaysaa k ka hore ya ma laha u cindahu mafatixu اlgaybi laa yaclamuha ilaa huwa mafatix oo biduuni ya waa miftax markaa jamci haddii miftaax la jamcinayana sa misbaxba almasaabiix loogu jamciyo ayaa almiftaax jamiciisna almafatix buu noqonayaa intaasay isdheeraanayaan labaduba waxaa labadoodna waa wasankii qiyaaska ahaa ee loola imanayay dee marka la eego waxaan ay aalada yidhaahaan ama ismu aala kamifcalin wakamifcaalin wamifcalati min athulaathiyi suq ismama bihi cumila lam yadan ibnu malik oo dee mifcal iyo mifcaal iyo mifcala waa saddex wasan oo qiyaasa wixii wax lagu shaqeeyo ama aalo ee wax lagu qabto qiyaas ahaan loogu keeno mifcal mifcaal iyo mifcala bal haddaba miftaxi miftaaxii buu keenay suu u keenayna waan arki doonaa iyo cidduu kaba soo qaaday fafataxa albaaba cusmaan ibnu dalxa ibnu abi dalxa ayaa albaabkii furay qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya raawigii xadiidka cabdullaahi ibnu cumar uma dakala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa galay kacbadii وبilaal وأsاmaة بن زaydi وcثmaan بن ضلحة rasuulkii ilaahay iyo bilaal iyo usama iyo cثmaan بن ضلحة afartoodaas oo labana dee de dadkii rasuulkii ilaahay aada uguba dhadhowaa mؤdinkiisii iyo xibh وبnu xibhi usamana dee una adeegayay taas iyo cثmaan oo isagu ahaa kii mas-uulka ama reerkooda ay mas-uulka ahayn miftaxa kacbadana hayay ayaa kacbadii galay وamara rasuulka ilaahay wuxuu amray bilbaabi ay biqalqi اlbaabi albaabkii oo la xidho oo faukliqa ama biqalqihi kale malaa lanimaami noqona biiqlaaq اlbaabi haidhaahe albaabka xidhitaankiisi buu amray oo faukliqa waa la xidhay oo manaa walow alqalq dee wixii wax lagu xidho qufulkii oo kale iyo qalqiyo laba yidhaaho de ficilka qaaliban waxaa la isticmaalaa dee rubaaci oo aqlaqa yuqliqu iqlaaqan qalaqa hulaasi lama isticmaalo inta badan ama luqada dee fasixa un walaa aqulu liqidri اlqowmi qad gariyat walaa aqulu libaabi daari maqluq oo nin dee fasaxo isku tilmaamayay ayaa wuxuu lahaa anigu ma odhanayo liqidri اlqowmi qad qariyat dheriga markan kama hadlayo qariyat اlqidru waxa weeya luqadii fasaxa maxay tahay qalat اlqidru inaan idhaaho ala yaqli oo dana wuxuu karayay walaa aqulu libaabi daari maqluuqu albaabka aqalkana ma odhanayo maqluuq waa kii sulaasiga de maxaan odhanaya muqlaq aqlaqo fahuwa muqlaqun wuxuu ka dhigayaa haddii la yidhaho maqluuq albaabkii la idhaaho ama dheri marka iyo waxaa karayo kale la yidhaho galiya ama facilo lagaba cabiro facalo laga cabirin kalaa yaqli aan lagaba cabirin inay laxni tahay bal markaa amara bilbaabi biiqlaaq ilbaabi fauqliqa wey albaabkii ayuu amray in la xidho de waa saaxig arrintaa aan soo sheegnay baa loo xidhaya kacbadii dadkii maba qaadi karto falabisuu fiihi mariyan ay zamana weeye waqtiba iyo xoogaaya ayay ku jireenay halkii dhexdeedii ku baaqaayeen ku nagaayeen uma fataxa albaaba albaabkii baa dib uu furay cusmaan faqaala cabdullahi cabdullahi bni cumar baa wuxuu yihi fabaadartu nnaasa dadkii ayaaban ka dheereeyey oo dadkii baa dee way usoo yaaceen halkii bal inay iyaguna galaanba markaasaan dadkii oo dhan baa dee nin dhalinyaro xoogla markaas u ahaa markaasaa dee oo dadkii sabaqtu naasa weye oo dadkii baan kala degdegay xaggii onkala degdegay ba xagga gelitaankii fatalaqaytu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan la kulmay khaarijan xaariya isagoo soo baxaya wa bilaalun calaa isrihi bilaalna isri asari haddii la yidhaahna waa laba luqo unoo caadi ah bilaalna uu raadkiisa iyo dee caqibkiisa uu ku daba socdo un faqultu libilaalin waxaan ku idhi hal sallaa fiihi rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay ma tukaday laftigii horena muxuu sameeyey horta wixii guud ee uu sameeyuu weydiiyey dawaana kaa isaga u sheegay inuu tukadayoo bal wuxuu leeyahay ma tukaday salaad miyuu ku tukaday qaala wuxu nacam ha qultu waxaan idhi ayna halkuu ku tukaday waa halke dee markaas wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay dee halkii ugu tukaday isaguna isagoo kuba dayanaya markay u suurto gashay inuu kacbada gale ugu tukado qaala wuxuu uhi bayna alcamuudeyni labada tiir ee dee wejigaaga noqonaya halkaa wejigaaga ku toosan dhexdooda markii hore waxaan soo maray dee laba camuudna xaggiisii adigu dhinac inuu yeelay lafdiguna wuxuu ahaa jacala camuudeyni can yasaari laba camuud inuu xaggiisa bidix wacamuudan can yamiini xadiidkan siaan aragno oo aba xadiid malik kollayna asxaabtii malik lafdigan malaa waa iskhilaaf baa dhexdooda jira oo ruwaad qaarkood san baa inoogu sugan sida riwaayadan yaxya iyo shaafici riwaayadii laba riwaayo leeya mid ahaan iyo saa kuba sugan kollay bukhaarina waa wariyo dee rag kaloo iyaguna asxaabtii maalik ahaa jacala camuudeyni can yamiinih wacamuudan can yasaari baa lafdigooduba ahaa waa in yar un xagga can yasaar maxaa labada labada xaggay jireen oo halkan camuudeyni can yasaari bedelkeeda camuudeyni can yamiinih wacamuudan can yasaari baa lafdigaa kale waana riwaayada maalikun kollay baad moodaa weliba intaa in ka badan baa asxaabtii maalikee kala duunaa kollay barhkood ee laakiin dee meelaha qaarkood labada riwaayo mooye kuwa kale waxaaba lagu tirinaya shuduud ama yar waham inuu galay oo afar camuudsi waxay barhkood ay halkan tilmaameen waa nin keliya riwaayadiisana kollay ay waham kuba tiriyeen laakiin de waxa weeya markuu tukanayo walow ay laba xaggan ka dhex ay ka jiraan dhinac ay kaba jiraan ama midagka ka jireen ama bidaxe haddana markaa labaa ku dhow oo midna bidaxdiisa noqonaya midna midigtiisa ina mid midka kale kan isaga dhinaciisa ayuunu ka sisheeya marka halkii uu ku tukanayey laba tiir buu udhexeeya markaa marka beytka la eego tiir saddexaad baa dhinac sii jira oo dee dhinac baa tiir labaad kaba sii dambeeya lakiin halkii salaada waa labadan tiir dhexdood oo markaa riwaayadii hore iyo tani waa isla wada mid uun laba camuud dhexdood tilqaa weji oo wejigiisa tooskiisa macnaa waxa weeye markuu kadinkii kasoo galo kadinkeedu waa halkan imikaba uu ujeeda dhinaca barya uu ujeedo halkii wejigiisa ku toosnaydoo waa dhinacii markaa jihadii galbeed gidaarkii ahaa laba tiiroo ka horeeyo weliba gidaarkii uu ku dhowaaday ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh halkaasuu ku tukaday qaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi wanasalt nasitu waxaan iloobay an as'alahu kam salla inuu tukaday waan weydiiye laakiin imsa ragcadood buu tukaday taas waan iloobay buu yidhi oo maan weydiin bilaal inta uu tukaday waxa weeyaan laba ragcadood iyo wax ka badan in ahayd kolley laba ragcadood buu ku tukadee xadiidka bal duruqdiisaan weli israacinaya waxoogaa وxadaثna بن abi cmr qاl xadaثna سufyaan عan ayub الsktiyaniي can naafic nimaka malik riwaayadiisii waan ka gudubnay adu walow deme markii horeba imaka laakiin naafic oo markii horeba maali kaba warinayay baa dee asxaabtiisii kala dunayd baynu riwaayaadkooda arkaynaa barhkood ayub اsktiyani can naafic an ibn cmr qaal anahu qaal aqbala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm caam اfatxi rasuulka ilaahay baa soo qaabilay sanadii fatxu maka calىa naaqati liusaamata bni zaydi malaa hal uu usaama lahaa bay wada fuushanaayeen oo hashaas buu isagoo saaran usaamana laba socdo ayuu xaggii maka dhinaceedii sare ama aclaa maka oo dhinacan dee adigu xagga miniya ay kaba xigaan ama sharqigii dhinacaasuu kaba yimi xataa anaaqa bifinaa'i lkacbati ilaa kacbada halkii duleedkeeda ahayd dhinaceedii uu hashiisii tu'iyey uu fuushanaa uma daca cثmaan bna dalxata cثmaan ibnu dalxu u yeedhayo faqaala wuxuu yihi itinii bilmiftaaxi itinii ama itinii ad miftaaxi ikeen waa miftaaxi kacbada si uu furo cثmaan ibnu dalxana waa ta aan soo sheegnay waxaana halkan sharaxa iguba sugan isagiyo aqaaribtiisaba alxajabiyuun baa la yidhah ama alxajaba waa nimankii beytka gacantooda gacanta kuba hayay furihiisa iyo waxaana ahayd qabla alislaamba cabdimanaaf awlaadiisii kollay ma'aasirtii ay kala hedeen walow dee carabta kalena malaa waxoogaa ay kaba gaadheen iyagu waxa weeyaan cabdidaar oo kale waxa weeye may qusay markii dee adigu awlaadiisii cabdidaar beytka kacbada iyo markaa dagaal ay quraysh u baxdo calanka iyo ayay iyagu sidi jireen oo maalintii uxudba iyagaa calanka siday oo ninkan qoyskiisii cusmaan ibnu dalxahan waa aabihii iyo adeeradii iyo dad badan oo qoyska ahaayoo nimankii calanka sidaa kolba dee waa kole way kuba dhammaadeen ilaa calankoodiiba dhul u dhacay oo cid qaado la waayey oo adigu markaas markii hore bal waxa weeyaan oo dad badan oo qoyskaasa ayaa maalintii uxud la dilay waa wixii calankas dee kolba marka mid la dilay iyagoo qaban jiro waa iyagaa jaanibkaasna hayay cusmaankana sheekhu se uu halkan nooguba dhiganayo horta cusmaan ibnu dal ibnu dal ibnu abi dal cusmaan ibnu dalxa ibnu abi dalxa abi ahaa dambe ayaa cabdullahi ibnu cabdilcuze laba yidhaah buu leeyahy wuxuu leeyahy wuxuu soo islaamay isaga iyo khaalid ibn lwaliid iyo camr bn اlcaas ba hudnadii xudaybiya ayay yimaadeen macnaha mar bay wada yimaadeen oo camar isagoo markaa xabasho kaba yimi khaalidna makuu sii joogay oo markii sulxii hudaybiya dhacay dabadeed ama intii hudnadii laakiin camrat اlqada rasuulkii ama cumrat اlqada baan ujeedaa rasuulki ilaahayna uu maka yimi heshiiskii kuba yimi ee uu laabmay dabadeed markaas bay saddexdoodoo wada socda ay madiine yimaadeen iyagoo soo islaamay oo dee saddex noo wasan weyn ku lahaana marka la eego quraysh iyo bal matalan taas oo kolley waxweyn bal matalan ama iyaguna kuba waayeen islaamkoodii markii dambena fadxu maka rasuulka ilaahay buu laba socday maftaaxana waa u dhiibay markii dambe rasuulka ilaahay isaga iyo dee ninkaa ilmaadeerkay inii qoyska ayuu yihi maftaaxa idinka ahayn doono ruux daalima mooye ruux kale idinkama qaadayo almaftaaxa iyo ciddii uu kaba soo qaadayna waa tanoo isagu de ina madiinu ka yimi oo muslim buu ahaayo markaa maftaaxii kacbada gacanta ugumuu jirine fadahaba ilaa ummihi hooyadii oo haweeney sulaafo la odhan jiray ah ayuu u tegey faabat an tucdiyahu de waktigaa waktigii lasoo galay uun weli dee islaam haddii guud ay yar islaameenna islaamku qalbigoodii hagaaguma gelin way diidayba in iyada ay siiso ay u dhiibto faqaala wuxuu yidhi cusmaan baa odhanaya wallahi baan ku dhaartee latucdiyanahu rasuulkii ilaahay latucdiinihi maye waad isiin doontaayo miftaaxaad ii dhiibi doontaa aw layakrijana uu soo bixi hada sayfu min sulbi sayftani dhabarkayga ka soo bixi waaba niftili marka ama waad ii dhiibi ama taasaa dhici waana hooyadii qaala wuxuu yihi faacdatu iyaahu rasuul markaasay cusmaan u dhiibtay miftaaxiyo gacanta ka saartay fajaءa bihi ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay buu ula yimi fadafacahu ilayhi rasuulka ilaahay buu u dhiibay salawaat ullahi wasalaamu عalayh fafataxa albaaba albaabkii buu furay uma dakara bimili xadiidi xamaad ibni zayd waana xadiid inoo socda bal laakiin waxaa jirta in marka la eego kutubta tafsiirka markay qabanayaan ama dee tafsiirka ilaahay qowlkiisa suuraة الnisa in allaha yaamurkum an tuaddu اlأmaanaati ilى ahliha ayaa waxay kaba dhigaan barhkood waa say usoo dhigtaan saw nusuulka aayaddu inuu yahay qadiyadan miftaaxa kacbada uu kuba soo degay oo markaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh fadxu maka yimi ee uu kaba dalbay inuu keene uu keenay inuu doonay inuuba dhiibo markaa cabaas iyo uu yidhi isuukaay waxaad isuukaaya geysaa rasuulka ilaahay ee iyagaa siqaayada iyo rifaadadaba hayay miftaxa kacbadana noogu dar waa sidaanay kaba cabiri jireena taasna nooguba daro markaa uu gacantii laabtay oo inuu rasuulka ilaahay u dhiibo uu kaba joogsaday rasuulka ilaahayna uu yidhi bal keeno adigu si barhkooda kaba dhigeen waa laga qaadayo waxyaalo si waxoog laga qaaday har dee si ay barhkooda asbaab nusuulka meesha soo dhigtaan barhkood kuba soo arooray markii dambe rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kacbadii galee taas oo kale inay aayadani soo degtay uu markaa rasuulka ilaahay uu yeedhay isagu yidhi qaata ruux daalimo mooye ruux kalena idinkama qaadayo taasi ay keentay si markii hore dee uu ku bixiyey iyo san dambe inuu islaamaba waana taa halka inooguba sugan islaamkiisu waktigaa uu ka horreeyey madiinana waa ka yimi kolley waxaan leenahay ma haddee kutubu tafsiir barko waa kutubta asbaab nuzuul oo dee kol kol waxyaalo aan sugnayn dee asbaabtii way imanayaan sida riwaayaadkan xadiidkaba kuwa daciif iyo kuwa aan jirin markaa taasi riwaayo sugan maaha inuu sababtii uu ku islaamay cusmaan taa ahayd iyo waa tan inoo islaamkiisu waa horeeyey miftaaxiisiina dawc ahaan buu u dhiibay waana kan u furayey markii dambena xidhayey ama waxyaalaha dee kutubu tafsiir meelo qaarkood ama markay aayaddaa qabanayaan sabunazuulka ay kaba dhigaan ay yidhaahaan cusmaan baaba saa kuba islaamay cusmaan islaamkiisu waktigaa sanad iyo ziyaadaba islaam buu ahaa madiinana waa laba ka laba yimi fatxu maka muslimiintu laba socday oo dee markaa fatxigana waa u jooday waana tan arrintaan aragnay bal waxaan leeyahay waxyaalahaasi wax maaha imika dee sugan maahaan leenahay ee waa tan wixii inoo sugnaa وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna يحيى وهو القضانوح وxdثna أبو بكر بن أبي شhيبة قال xdثna أبو اسامة وxdثna بن نmayr ولفظ lh qال xdثna cبdة عن عubayd اللahi عن ناaفع عن بن cmرa intooduba dee raggan xaada ka dambe dee ka horeeya cubaydالlahi bay isugu imanayaan oy kaba warinayaan أنه qاaل mr iبن cmر baa yihi dkla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم الbyt ومعahu أsاmة وبilaal وcثmaan بن ضلحةa فأjاafuu way celiyeen dee kolley celinta waxaaba lahaa ama dee waabay ugu kaalmeeyeen celintii albaabkii ajaafu way xidheen wey way celiyeen ajaaf albaab macnaa raddahu wey ajaafu calayhim korkooda barhna waa ficilkii bay la yimaadeen markii kalena waa kan way ogolaayeen rasuulki ilaahayna waa amrayba si aynu soo maray calayhim albaaba albaabkii bay طawiilan zamaanan طawiila mudday ku jireen uma fatixa waa la furay albaabkii fakuntu awala man dakla kadinku uu dee kula kulmay ruuxii ugu horeeyey ee galaan ahaa rasuulka ilahayna markaa uu soo baxayey فلqيت بلاaلا بلاaل baan la kulmo فqلت waxaan idhi أيna صلىa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فqاaل بين العمuدayن المqdمayn waa ti lfdigii horeynu soo maray بين العمudayn المqdمayn unbaaba loo soco waa labada camuud ee hore oo ujeedadu waa marka تilقاء wجهi hortaada aad hore socoto labada camuud ee kaa horeeya فنسيت أن أسألhu waan iloobay inaan weydiiyo كم صلىa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay intuu tukaday ayaan markaa iloobay inaan weydiiyo bal weli duruqda xadiidku waa inoo socdaa وxadaثnii xumayd بn mascadةa qala xadaثna khaalid yعni بn الxاariثi qala xadaثna cabdاللahi بn cawni عan naafici عan cabdالlahi بn cmara anahu اntaha ilى اlkacbati kacbadii buu soo gaadhay waayo waa loo warramay rasuulka ilahay inuu galo markaa lamuu socon uu gelayo rasuulka ilaahay والحال qad dakلha النaبiy صلى الله عليه وسلم وبilaal وأsاmة iyadoo rasuulka ilaahay iyo bilaal iyo أsاmة وأjaafa waan u celiyey عalayhim korkooda cثmaan بنu ضلحةa albaab albaabkii buu kusoo xidhay cثmaan iبnu ضلحna qaaل famakasuu فيhi maliya ay zamاna weeye zaman dheerba ثuma futixa الbaab fakharaja النabiyu صلى الlه عليه وسلم وraqitu darajaة وaslaamkan ama sulamkii laguma fuulayo kadinka ayuu fuulay raqitu fadakltu lbeyta albaabkii ayaan kacbadii baan galay albeyt waa ismu calam dee kacbadiibu ismu calama uga noqday bilgalaba faqultu ayna sala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam qaaluu waxay idhahn haahuna waaba iyagoo u wada jawaabay waxaan filaya anu dee malaha meelahan un bay riwaaye imaka cثmaan ibnu dalxa waa dikri un hadalqaad un baa meesha iyo qisadiisiiyabaa inoogu sugane riwaaye xadiidku sanadkiisa ku jira ama uu warinayo imaka bilaal baa dee waxa weeyaan uu ka maqlay xadiidkan oo inooguma jirayo taasi ma jirto se lafdigan imaka aan hayno si waxay u wada jawaabeen oo yidhaaheen halkan mar ama uu wada weydiiyey tan baa waxay keentay malaha qolooyinkan mar muslim iyo abu daawud inay kaba wariyeen muslim khaasatan iyagoo le isaga baarka halkan riwaadda ay kuba soo daraan keento waa lafdigan ah inay su-aashii adigu weydiiyey saddexdoodaba oy u jawaabeenna kolle waxyaalo kalena way noo dambeeyaan kam salla inaan weydiiyo inta uu tukaday ayaan waxa weeyaan iloobay وxadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna lays xa وxadaثna بn رمxi qala أخbarana lays عan بn shaabi عan salimi عan abihi anahu qaala dakla rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm albayta huwa وusamaة bnu zaydi وbilaal وcثmaan bnu ضalxata faأqlquu عalayhim albaabkii bay isku xidheen falama fataxuu markay fureen baan kuntu fii أwali man walaja cidii ugu horreysee gashay ayaaban ahaa ibn cmar baale falaqitu bilaala fasa'altu riwaayaatku sidanay u badan yihiin oo inuu su-aashan iyo jawaabtan iyo arrintu ahayd bilaalun qolooyinka kale dee dikriga haba lahaadeen xadiid ibnu cabaas oo usaaminaha inooba dambeeyo ee laakiin aanay halkan kulahayn se bal wax tilmaamaya inay iyaguna madkhal riwaayadii ku leeyihin waaba cibaaradaa hore iyo cibaarada inoo dambeeya hal sallaa fiihi rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam macna fiihi fi lbeyti qaala nacam صلىa بين الcmuudayn اليmaniyeyn labada camuud ee yman loo nisbeeyey buu dhexdooda ku tukaday byn amuudeyn byn اcamuudeyn الmqadamayn byn اcamuudeyn الymaniyeyn waa intuba alfaado imaka aan riwaayaadkan mslim kuba hayno waanataynu hore kitaabka ugu soo aragnay الrukn اlyamani ama الruknaan الymaniyeyn oo xajarulaswadka iyo rukniga kale ymaniga in ymaniyeyn ee taqriib ahaan loogu nisbeeyo marka horena markan dee lafdigii hore tilqaa weji iyo taasna waxaan kuba soo fasirnay markuu kadinkii kasoo galay oo dhinaca beri ujeeda inuu wejigiisa un uu socday oo jidaarka galbeed ee dee markaa kacbadu ay leedahay buu ku dhowaaday tirarkii halkaa markaa ku sugnaa buu dhexdooda ku joogsaday iyadoo gidaarkiina aanu malaa saddex diraac wax ka badanba se riwaayo nasaa-i ku jirta aanu uba jirin oo aada ugu dhow yahay markaasuu tukaday dee dhinaca galbeedna kolley maaha dhinacii yeman ay kaba xigtay laftiganna waa kan yemaniyeyn uba yimi laakiin se bal muxibuni muxibiduni dabari uu kuba jamciyo meelahan waxa weeyaan ruknigan saddexan rukni ee dee safnaa ama saddexan tiir ee safnaa baan ujeedaa oo dhinaca kuba sugnaa dee saddexan uu dhaafay mooyaane ka xaggan usoo xigay markaas ama marka la galo ruuxa dee xagga bidix ugu xigay ruuxu markuu xaggaa bari kaba soo galo jihadii yamaneed buu yahay waa jihadii yamaneed ka isagu markaa xagga midig uu xiga marka xaggaa laga soo galana jihada xijriguu xigaayo markaa shami baaba la odhanaya ee markan camuudeyn alyamaniyeyn la yidhi labadan tiiree dee waa inay markaa laba camuudna ay xaggiisii midig ahayd mid unbaa xagga bidix ahaa tiirkii markaa isagu xaggan ugu soo xigay dhinacan yemani ay soo xigto ee bidixda marka ruuxu halkaa kala soo galo iyo tii ku xigay oo taqliib ahaana haddii kaasha la raaciyona dee shaamiyeyn baaba la odhan taqliib ahaan haddii kan la soo raaciyona yemaniyeyn baa la odhanaya taqriib ahaan ayuu ku dhex tukadayoo bal markaa yemaniyeynku midna kolley jihadii ruknulyamaniya buu ku toosnaanayaayo waa yemani ka kalena dhexuhu kuba jirayaaye laakiin kan marka lasoo raaciyo waa taqriib ahaan sida dee labada rukni ee ka xajarul aswadka iyo kan imanka yemanigaaba yemaniyeyn loo idhaa iyadoo ruknigan xajarul aswadku dee kol dhinacaa marka la eegayo dee laba odhan karo waaba dee ciraaq iyo dhinaca kale uba jeedaa oo dhinacii bari un weeyaan laba odhan karaa dhinacii yamaneed maaha bal markaa arrinku tan weeyaan oo waa tawjiihi kolley muxbidiin dabari iyo uu kuba tawjiihe waana tawjiix daahira baan waa tawjiih daahira le وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان أركي ودخل قري الكعبة كعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن ضلحة ولم يدخلها معهم أحد أحد إيجا كله معود مجر ونتا أرنتا يجري ويا أحد كله أما أنا أقول أنا صاشقني uma ugliqat kacbadii waa la xidhay oo calayhim korkooda dee iyagaaba isku xidhay qaala cabdullaahi bnu cumar wuxuu yidhi faakbaranii bilaalun bilaal baa ii waramay aw cusmaan bnu dalxata aw shakiya taalla waa labada mid ahaa bilaal ama se cusmaan ibnu dalxa ayaa ii waramay bal cibaarada waan kusoo noqon doonaaye maxay ugu warameen ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay sallaa inuu tukaday fii jawfi اlkacbati kacbada dhexdeeda inuu ku tukaday waa midoo salaad buu kacbada dhexdeeda ku tukaday ee gees kastana kol haddii kacbadii ay jidaarkeedii ka xigo dhinacii u jeestaaba qiblay un tahay ruuxa halkaa galaan bayna alcamuudeyn اlyamaniyeyn labada tiiree xagga yamaneedna dhexdooda ayuu joogsaday markaa rasuulkii ilaahay markaa uu tukanayo makaankii uu ku tukadayna halkaasuu ahaa inta kale waan soo aragnay cibaaradan ah cusmaan bilaalun waa waxa weeyaan aw cusmaanu waa shaki horta laakiin sharaxa waxa igu sugan oo xagga hoose dee idinkana qorooyinkiina sharaxa haysta cibaarada muslim horta ayuu cibaaradan buu sheegay imaka riwaayadan xarmala canbah faakbaranii bilaalun wacusmaan waa sharaxaysani dhacday matngiina aw baa inoo taalo kolleyna awdu waa walow qolooyinkii kale cibaarada soo naqliyeen suna xataa kutub kale nawey halkan kaba soo naqliyeen sana uba soo naqliyeen nusqooyinka qaarkood bay dhacday iyagoo isku cadfan oo tan maaha inoo taale inaga shakigan baa nusqooyinka uba badan oo ah inay shaki tahay culimada de ama raggii kitaabka dabdiye intoodii banaagto taasaa kuba sugnayd oo markaa shaki riwaayaadkaa hore bilaal un ahaa markaa kale hadday arrintani shaki tahay dee waxba taasi ma caaridayso waa shakiyo dee waan iskaba daynaynaa kuwii bilaal baan kuba gaabsanaynaa laakiin nusqooyinka qaarkood baa maxaa dhacay san imakaba markaamay dhacay fa akbaranii maala bilaalun wa cuثmaan ibnu dalxata bilaal iyo cuثmaan ibnu dalxa waa nusqooyinkan muslim taasi bal hadday sugnaato waxay keenaysaaba cusmaanna inuu weydiiye uu sheegay ibnu cumar intuu ibnu cumar weydiiyey riwaayadii hore aynu soo maray ee uu ahaa waan weydiiyey oo iyagii baa waxaan ku idhi ayna sala الnabiyu qaaluu haahunaana waa wax yar akidaya walow culimada qaarkood ay leeyihiin iyagoo riwaayaadka badankooda eegay bilaalu ninkii la weydiiyey u jawaabay uu ahaa riwaayadda ay matalan barhkood ay waham kuma tirinayaan ama ay daciifinayaan in meeshii cusmaan ibnu cafaan halka cusmaan ibnu dalxa ama xataa usama uu riwaayadan ibnu cumar madkhal kuba leeyahay sheegidda iyo dikriga iyo de inay rasuulka ilaahay laba joogeenun mooye bal taasi iyadu waa in xadiidkana kollay waaban aragno arrintii uu sheekhu raximahullahu tacaala tarjamada u baabaystay oo xagga kacbada gelitaankeeda iyo istixbaabkeeda ee xadiidka waa inoogu sugan yahay ee laakiin waa marka ruux ay dee ciddii ay u suurtogelaysay iyo tan leenahay un manaasigta xajka ka mid maaha maalintani fatxu maka ahayd rasuulka ilaahay muctamirna ma ahayn oo ma dee xaajina ma ahayn si kaleu soo galay bal maalmaha ee wixii kuba sugnaayee asnaam iyo wixiina waa ka dahiraya taswiirihii dhexdooda ahana waa kasoo nadiifiyeyba oo bal masalan haddaba taas bay hayde waa iska mustaqila un istixbaab iska mustaqila un oo bal horta waa shay banaan laakiin wax ruuxa xajkii ama nusugiisii iyo acmaashiisii cumro ama xaj qayb kaba mida sunanimada halkaa ku jirta ma aha ayaan leenahay arrinta kale xadiidka inooguba suganna rasuulka ilaahay salaad buu kuba tukaday iyada kacbadii waa kuba tukaday taas maxay keenaysaa walow kacbadu dee ay tahay in loo jeesta xaggeedii imika dhexdeediina la joogo rasuulka ilaahay waa kan ku tukaday salaad sunnay ahayd salaad sunna iyo faradna wax farqiga u dhexeeyaa ma jirto markaa dhexdeedana in salaad lagu tukado ama farad haba noqoto ama subahaba sunna haba noqotee kol haddii sunna ku xasi ansaxay dee faradkina waa ku ansaxaya inay bannaan tahay bal taas baa iyada xadiidka inoogu sugan waana siay jamaahiir alculamaa qabaan culimada qaarkood baa sida imaam malik oo kale sunno mudlaqa un oon wax alla wux dee mudlaqa ayuunbaa ku ansaxaye faradna kuma ansaxayo qowlkiisu yahay oo faradna kuma ansaxayo sunnihii dee yar khaaska ah sia dee sunnahan subaxi iyo witrigi iyo ama raatibad iyo waxyaalahaasna inaanay kuba ansaxayn isaga kuba tegay laakiin dee dawaahirtii axaadiisan wax farqina maba jirto waasana bal dee aimadii madhabkaas sida ibnu cabdilbariyana ay doortaan oo dee daliil ahaan iyo xujo ahaan taa qowlkaa jamaahiir baa meesha dee xujo iyo daliilba meel loo helaya umuurahan kale daliil looma helaye qowlka raajixi waa kaasun kuwa iyagu leh kacbadii ujeestaa la yidhi dee halkuu markaa qeyb bu kacbadii kamiduu dabadii ujeedinayaayo markaa salaadba kumama ansaxayso barhkood yidhina way jiraane muhimka waa kaa rasuulka ilaahay ku tukaday waanay dee salaadna way ku ansaxaysaa sunna haddii waxuu ku tukaday sunna yahayd dee farad iyo sunna farqumama dhexeeyo bal iyada taasi waa taynooguba sugan xadiis baa inoo dambeeyo kolley xadiiskan wax ka duwan faa'iideynayo rasuulka ilaahay inaanu maalintaa kuba tukan bal sida lagu jamcinayo taas ina waan arki doonaa waaba kan xadiisku xadaثna isxaaq ibn ibrahim wcabd bn xumayd jamiعa can ibni bakri qaala cabd akhbarana mxamed ibn bakr mxamed ibn bakr ibn cثman الbursani waa nin marar kala duwan aynu soo maray ibnu bakriga qolada hore ay yidhah ama dee uu yihi muslim uu yidhina waaba kan imaka inoo sheegay laftigii dee cabd ibn xumayd suu yihi mxamed ibn bakrin qaala akhbarana ibn jurayjin qaala qultu licadaa'in waxaan ku idhi cada bn abi rabax weeye asamicta miyaad maqashay ibna cabaas min cabdillaahi bni cabaas yaquulu xaal uu ku qowlayo inamaa umirtu waxaa layna umirtum waxaa laydin faray biawaafi dawaafa beytka dawaaftaan walam tu'maruu bidukuuli dadkii waxaa dhici karta inay isku adkeeyaan oo bal matalan deetu leeyahay waxba taas ha isku dhibina wixii laydin amray wuxuu ahaa waliyadawafuu bilbayt alcatiiqi beytka in lagu wareego laakiin gelidiisa la galay dee amar ku yimi ma jirto waayo rasuulka ilaahay baa galay un mooyaane gala beytka taasi dee ma ma taalla buu leeyahay oo laydinma amrin inaad gashaan isagoo saa ibnu cabaas yidhi miyaad maqashay qaala cadaa baa wuxuu yihi lam yakun yanha can dukuuli arrinkani ma aha inuu dadka u diidayo ha gelin uu leeyahy lama geli karo taas ma aha waxa weeyaan arrinku waxa weeyaan uno ujeedadiisu may arrinkani manaasigtii xajka iyo cumradii iyo kamid ma aha de waa shay jaa-isa uno maaha inuu xarimayuu leeyahy me ma banaano in la gala taas ujeedadiisa may ahayn walakinii samictu waxaan maqlay ibnu cabaas yaquulu xaal uu ku qowlayo dee isagoo dadkana uma diidayo oo arrinkani hadalkiisani taa maaha macnaha ma leh u leeyahy waxaan maqlay isagoo yidhi أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي لما دخل أويق ابن عباس وحو كورني أسامة بن زيد أسامة بن زيد بوحو كسوري إنه يري مركي رسولك إلهي صلوات الله وسلامه عليه دخل البيت دعا في نواحيه كلها dhinacyadiisa oo dhan rasuulkii ilaahay dee mudduu ku jirayo waa ducaystay ilaahay buu baryay halkaas oo waa ku ducaystay walam yusalli fiihi laakiin salaad kumuu tukan xataa kharaja ilaa uu soo baxay falamaa kharaja markii uu soo baxay ayuu rakaca tukaday fii qubuli beyti beytka hortiisa un waa halkan ku toosanee maqaamu ibraahim iyo ay yihiin waa wejiga kacbada ayuu ragcatayni laba ragcadood ku tukaday wa qaala wuxuu yihi haadihi tani alqiblatu waa dee beytkiibuu sheegayey kacbaduu sheegayey waa qibladii laydin amray inay u jeedsataan oo dee fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam masjidulxaraam loogama jeedo masjidka oo dhan xaramka o dhanna loogama jeedo dee ruuxii ku dhawaawaya saas oo kale ah waa kacbada weeye meeshan la qaabilayo ee laleeya ujeedsadae xaramkiina maaha xaramka o dhanna maaha oo kolkol dee almasjid alxaraam meelo uu yimi ay kuma fasiraan culimadu waxa weeye oo liman lam yakun ahlu xaadir اlmasjid اlxaraami de waa kuwan inta xaramka o dhan ama wax ka sheeyaba kuma fasire barhkood waxa weeye mana aha masjidka naftiisa waqtigaasna masjid san u samaysanba ma jirin aayaddu soo degtay waqtiga rasuulka ilaahay yimi iyo markuu soo xaja iyo aqaladunba hareeraha ka xigay banaana waa jiray laga dawaafaya kacbadna halkaasay ka dhex dhisnay mar dambe aqaladii inta la dumiye gidaar loo yeelo waqtigii cumar bal markaas waxa weya halkii laydin yidhi ujeesta tan weeye hadihi alqiblatu bal waa macaanida lafdigani leeya mid kaba mida ay kuma fasireen qultu lahu waxaan ku idhi ma nawaaxiyaha niwaad kan yidhi dacaa fii nawaaxiyaha kullihaa nawaaxideeda muxuu ugaba jeedaa afii zawaayaha ma rukumadeeda iyo meelahan koonayaasheeda iyo rukumadeeda arkaanteeda ayuu markaa ay tahay meelaha uu ku ducaystay qaala wuxuu ihi bal fii kulli qiblatin qiblada halkan waa fii kulli jihati min albeyt dhinac kastoo beytkii kaba mida ayuu nawaaxida ula jeedaayo dhinac kastoo beytkii kamidaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa ku ducaystay xadaثna shaybaan بn faruqa qaala xadaثna hamaam qaala xadaثna caضاء can ibni cabaasi ana الnabiya slى الlahu عalيه wasalam dakla اkacbata kacbadii buu galay wa fiiha situ sawaarin lix tiirna way lahayd faqaama cinda saariyati wuxuu istaagay rasuulka ilaahay saariyo ama tiir dhinacii fadacaa ilaahay buu baryay walam yusalii ma tukan bal xadiidku kolley intiisa kale waa inoo daahiro rasuulka ilaahay inuu galay usaamana la socday waa tii xadiidkii hore ibnu cumar bay nooguba sugnayd in ducaduna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa ku ducayso jaanibka isma caaridsana laakiin xadiidkii hore waxaan kusoo aragnay rasuulka ilaahay salaad buu tukaday xadiidkanna waxaan haynaa kumuu tukan waana waaqaco keliya un waxay ka wada warramayaane laba goor ma kala aha oo uu marna tukaday marna aanu tukano waayo waa usaama waa kan xadiidka ibnu cabaas usaamu kaba warinaya walow riwaayo bukhaari ay dhacday dee tan dambana waa saa kuba sugan isagoo xadiidka ibnu cabaas un xadiidkii warinaya waa bukhaari riwaayadiyo dee riwaayada muslim waxay noo caddaynaysaa halkaa bukhaari saa dhacday in irsaal jiro waayo ibnu cabaas usaamu kaba warinaya markaa irsaal saxaabiya inuu jiro waayo usaama xadiidkan uu kaba maqlay marka salaad iyo salaadlan kolley culimaduna itay horta kubayn marka hore hadday noqoto tarjiix waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin riwaayadan macnaha ziyaadada xambaarsan oo waa riwaayada bilaal ee aynu rasuulka ilaahay laba ragco salaad uu ku tukaday in la qaato taas bay isku waafaqsan yihiin sababta taa keentayna waxa weeye meeshii bal haddii aynu aynaan jamcin ama bal tarjiix markaan eegno bilaal waxbuu sugayaa waa muhbit ibnu cabaasna ama usaamo riwaayadiisana uu kaba warinaya waa nafyi baa ku sugan waa naafi marka waxay hadyo goor waa dariiq ay maraan markay wax saas oo kalea ruux muhbit wax sugaya iyo ruux waxafeeya ay kulmaan eesursa kolkab waa laga baydhi karaaye laakiin inta badan maxay yidhaahaan ruuxan wax sugayo cilmi ziyaado oon kani hayn baa isaga waxa weeyaan uu hayaayo musbitkaa la horreysiiyaa riwaayada ka wax sugayaa la raajax yeelaayo dee ibnu markaa bilaal cilmi ziyaado ah oo ah salaadi inay jirtay ka qarsoonaatay usaama ayaa agtiisa kuba sugnayd oo isaga waxbuu sugayaa bila usaama haddii waxafeeya riwaayada bilaal baa raajixa arrinta bal mثalا taas ay dee sababta keentayna waxa weeyaan oo imika halkan ay leeyihiin nafyigan usama de waa صaxaabi isagiina joogay ma tukan hadduu leeyahay kolley waa nafyi isaguba miisaankiisa leh laakiin beytku iftiinna ma lahayn albaabkiina waa tan la xidhay daaqadiya waxna mu lahayn bal marooyinkiisana waktigaasba waa la hubin jiray markii ay galeenna maaha rasuulka ilaahay hadduu salaad galay ama ducaysanayey inay iyaguna iska taagtaagnaayeen oy gaadhun isaga kaba hayeene ruux kastaaba ducadii iyo tii waa kuba shuqloomay markaa waxa weeyaan bilaalle waa u dhawaayo rasuulka ilaahay salaadii buu arkay waxa weeye usaamana ducadaa guud ee uu ka warhayay mooyaane si toosta salaadan uu tukanaya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umu arkayno dee dhinac dhinacyadii masjidka ama kacbada beytka kaba mid ahayd kacbada kaba mid ahayd ayuunbuu joogo taasaa keentay inay kaba qarsoonto arrintan ama rasuulka ilaahay salaadiisani ay kaba qarsoonto usaama ee bilaal oo kuba dhowaa arkayayna uu soo naqliyo bal taas bay tahay waana dee riwaayadaa markaa bilaalna culimadu waa tay raajax yeeleen taasi iyadu waa bal arrinta halkan waa waxay ku kala duwan yihin ba taasune wax kale maaha intaas bay kuba kala duwan yihin cibaaradan rasuulka ilaahi hadihi lqiblatu buu yidhina kolley tan kuma fasira waa imaam nawowiyo kolley ixtimaalan saddexa mid ahaanuu isagu laba yimaado oo dee meesha aad tawjihiisu dhow yahay ama uba dhow ayaan dee taa hadihi lqibla nidhi wixii laydin faray ee ujeesta laydin yidhi waa halkan ma aha masjid اlxaram haddii laba yidhi masjidkana maaha xaramkana maahe waa halkan hadihi اlqibla taasaa laydin amray ama caynteedii ha loo jeesto ama marka dambe jihadeedii ha loo jeeste meeshan istiqbaalkee la isfaray in loo jeeste salaadaha la yidhi waa qabladii badigood ba waxa ay bal maalan yidhaaheen ba waxaa macnuu yahay hadihi اlqiblatu tani waa qibladii oo ujeeddadu markii baytulmaqdis waa taa laga soo bedelay qibladii halkana qiblo lagaba dhigay qiblada arrinkeedu halkanuu ku sugnaaday oo halkanun baaba qiblo dib looma nasakhayo bal taasna waa markaas barhkood baa le hadihi اqibla rasuulka ilaahay jiha ayuu kacbada kaba joogay waa jihadan maqaamka uu kuba sugan yahay buu kaba joogay halkiisi baanu kuba tukadayo macnuu waxa weeye waa isagoo baraya bal khaasatan imaamkii oo kale iyo dee kolley sunaha dawaafkuna waa halka in lagu tukada ay sunaba tahay mowqifkii imaamkao inuu dee halkan iyada wejigeeda ku toosan ama albaabkeeda ku toosan iyo jihada uu joogsanayo ee dhicooyinka kale aanay hayno waa sunno unbuu baraya mowqifka imaamka oo kale sunnihiisiio hadihi alqiblatu bal taasna waa ixtimaal bal laftiga kuba sugan arrin kaloo bal inta inaan xadiid ka bixin xadiidkii hore khaasatan kuba sugnayd ibnu cumar waxaa kuba sugan halkan inuu yidhi waxaan iloobay inaan weydiiyo intii rasuulka ilaahay tukaday waana taa riwaayaadkii kala duna aan kuba aragnay buhaari baa waxaa dhacay meel isagoo ah inuu yidhi wuxuu dee ka soo warinaya bilaal laba ragcadood buu tukaday waana xadiid ibnu cumar un dee halkana duruqdii waaba tan ay ku caddahay inaanu weydiin intii rasuulka ilaahay tukaday alay malaa kalaamka culimada iyo siyaalahay kuba jamciyeen iyo xamliyadoodu waabay iskaba badbadantahe malaa riwaayo ay timi waxaan dee yidhi imsuu tukamee halkuu ku tukadayoo markaasuu yidhi halkaasuu ku tukaday isagoo faraha ii fiiqay oo malaa laba ragcadood u ishaaray balse riwaayad saasaa jirto oy barhkood ay yidhaaheenba waxa ay riwaayaadkan kale ay tahay laba ragcadood buu yidhi taasaan kuba xambaaraynaa macnaa wuxuu waa u ishaaray laba ragcadood wuxuu tukaday inay ahayd riwaayaadkana taasun baa la caddeeyay ay kuba timi laba ragcadood uu bilaal kaba soo naqlinayo waxaan iloobay inaan weydiiyo si sariixa oo dee laftiga tani ishaarun baabay ahaydee barhkood baa taa kuba jamciye calaa kulli xaalin rasuulka ilaahi laba ragcadood buu ku tukaday marka sida xadiidkan usaama tilmaamaya ibnu cabaas warinayaana markii uu soo baxayna laba ragcadood oo kaleo halkaasa markaa uu laha hadihi lqibla ayuu tukaday oo laba ragcadood guduhu ku tukaday laba ragcadoodna tan buu tukaday arrin kaleo uu bukhaari u daliishado albaabkan la xidhayo kacbada albaable ayuu kaba cabiraa cunwaan de had iyo goor waa istimbaadaadkiisii badnaa salaad dhexdeed waaye bal isagoo baab uba dhigtay algalq lilkacbati walilmasaajid macnaa in kacbadii albaab bay leedahay masaajidiina albaaba loo yeedho waa dee ilaalinteeda iyo xafiditaankeeda marka aan salaad lagu tukanayn albaaba laguma xidho oo kale cunwaan ba uba dhigtay isagoo xadiidkan kaba qaadanaya tan de waa la xukun waana siyaanadeed waana ilaalinteed dee xidhitaankeedun waktigaas la xidhayo aan salaad laguma tukanayne ama taasoo kale cid ilaalisaana jirinna waa siyaanadeed iyo dhowritaankooda ama tuugha laga ilaaliyo ama waxaan usuuban in lalaba soo galo ama xayawaan soo galayo waxyaalaha caynkaasa waa istinbaadaadkii bukhaari iyo dee kolley fiqigii si aada u daqiiq ahaa oo halkana taas kaba qaato ujeedadu waa tarjamo uu xadiidka udhigto oo kaleo baabkan aan joogno aan ahayn salaad dhexdeed uu xadiidka kuga soo arooriyo وxdثnي سريج بن يuنس qال xdثna هشيم xdثnي هشيم qال أخبرnا إسماعيل بن أbي khالد qال qلت لcبدالله بن أbي أوفى صاaحب رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waxa le إسماعيل بن أbي khالد الأحmسي waxaan ku idhi cبداللahi بن أbي أوفى oo rasuulka ilaahay صاaxiبkiisa صxaabi aynu soo aragnay أصxaabtii budnayd kaba mid ahaa baycatu markaa marka la eego ridwaanna dadkii joogay kaba mid ahaa markii dambena in badan badan rasuulka ilaahay kaba geeri dambeeyey oo waxaanay culimmadu yidhaahaanba kuufa magaalada laba yidhaaho asxaabtii rasuulka ninkii uu geeri dambeeyey baabuu ahaayee halkaa degtay cid kuba dhimatay isaga ugu dambeeyo oo aad buu u dambeeyo dee siddeetankii hijrada waa soo weydaartee wuxuan ku idhi adakala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay miyuu galay albeyta beytka kacbada fii cumrati markii uu soo cumraystay miyuu galay cumradna cumrat lqada ayay noqonaysaa waayo cumradii kale xajkay laba socotay cumradii jeclaadne adigu waa cumradiisii qaala wuxu uhi laa mee muu gelin oo markii uu soo cumraystay rasuulka ilaahay kacbada uu ku dawaafay muu gelin kolley tanna culimadu way iskuma waafaqsan yihiin cumradana waxay ka dhigeen cumrat lqada sanadii toddobaad inay tahay intaan makaba la furan waxaanay sabab culimadu ugaba dhigeenba uu geli waaye taas daartu markaa ma maki daar gaalood bay ahaydba iyaga gacanta ku hayay heshiisunbuu rasuulka ilaahay kusoo galay saddex hesho uu joogayey ay cumraysanayeen inay gudaheeda galaan iyo inay wax ka bedbedelaan iyo waxaasna may lahayn heshiiskoodna kumay jirin asnaamtii hareeraheeda iyo gudaheedaba kuma jirtiyo wixii kalena sidii bay ahaayeen oo rasuulka ilaahayna waxba taas muu bedeli karahayn oo dee inu kumay daynahayn inuu taataabto kumay daynahayn heshiiskoodna kumay jirin markaa sidaasaan uba soo gelina markii ilaahay u furay daar islaam ay noqotay ayuu ku tukaday oo uu galay taswiirihii uu suuriyey asnaamtii burburiyey oo markii dambe sanadii taa ku xigtay uun waa sanadii sideedaad baabu naqdi اlkacbati wa binaa'ihaa kacbada duminteedii ama burindiyo dhiskeedii wala waxyaalihii kuba yimi waana kollay baab iskaba dheeraan doona laakiin dee axaadiista isla wada mid oo balayntan ka yar gaadhsiin karo ayaana warar wadi doonaa in shaء الlahu taعaalى xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana abu mعaawiyaةa عan هisham بn curwaةa عan abihi عan caiشhaةa qalat anaha qaalat qaala lii rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yihi lawlaa xadaثaة cahdi qowmiki caaishaay tolkaa waktigooda cusaybka uu ku cusub yahay ee uu ku dhow yahay bilkufri gaalnimo ina haddaanay jirin oo zaman dee dhowaan bay soo islaameenba bal haddee xajatulwadaac ahayd dee wakti yar baa kaba dambeeyey oo dee laba sanadoodun baabay markaa waktigay sooba islaameen haddii waxa weeyaan ay kaba horreysayna muddadu ay kaba sii yaraanaysaa taasi haddaanay jirin naqadtulkacbata kacbada waan dumin lahaa kacbada wala jacaltuhaa waxaanan yeeli lahaa waa xagga markaan dhisayo calaa asaasi ibraahiima nebi ibraahim asaaskii oo nebi ibraahim markii kacbada uu dhisuu ilaahay subxaanaه watacaala amarkii ku dhisee welibana loo caddeeyey halku dhisayo waa loo caddeeyey weliba wana de ibrahima makana albeyt way waa loo caddeeyey oo la tusay bal culimadu ha yidhaaheen dabayl baa u ka shwisay daruur baa intaa joogtay adigu de waxyaala ha yidhaheen see in uu dhacay see loogu caddeeyey waa dee hadaladii mufasiriinta ee bal waxaan leenahay lakin waa wax loo meeshii waa la amray loona caddeeyey bal taas haddaba asaaskii uu maalintaa ku dhisay ayaan dib ugu dhisi lahaa ayaa rasuulka ilaahay yidhi waayo san de markaa ay ahayd asaaskii nebi ibraahim qayba way ahayd qaybana may ahayn waana kan sheegay rasuulka ilaahay oo faina qurayshan quraysh xiina banat ilbeyta markay dhastay kacbada dhistay waa rasuulka ilaahay dee nubuwadii unbay in yar kaba horreysay uu ka qayb galay kutubu siyarna shan iyo soddon jirkiisi baa inoogu sugan ee barhkoodii ha kaba sii yar horreysiyeen intaa ayay istaqsarat macnaa waa iqtasarat de sintiya taas dalab kama dhigayno way gaabsatayoo intii asaaskii dib bay uga soo durugtay uga soo kacday qayb bay kuba gaabsatay markaa taas sidaa daraaddeed baan asaaskii baan ku celin lahaa ee waxaan dee nacayaa in quluubtoodu ay inkirto oo dee taataabashada beytka markii hore agtooda mansilada weyn kuba lahaa oo halkaa fidna ay kaba timaado walajacaltu lahaa waxaan u yeeli lahaa khalfad waa albaab dambe albaabkan hore maaha albaab dambe oo lagaba baxo ayaan uba yeeli lahaa xadiisku waa xadiis duruq badan leh riwaayaad kala dheer leh bal markaa in kolley markaan inta yaree hore eegnayn waxoogaa fawaa'idiisaa tilmaami doona inta kalena intii aan laqbada ka gaadhsiin karna ayaan ka gaadhsiin insha allahu tacaala وxdثnا abوbكر بن أbي شhيبة وأbو كرyب qاaل xdثnا بن نmayr بن نmayr عن هiشام بhdا الاسناaد xdثnا يحيى بن يحيى qال قرأت على مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديq أخبر عبد الله بن عمر أنا سالم بن عبد لله بن عمر ba wuxuu leeyahay عبد الله بن محمد بن أbي بكر أبو بكر baa markaa u awowaa ayaa wuxuu u waramay أخبر عبد الله بن عمر buu u waramay marka عبد الله بن محمد بن أبي بكر waxay walaaliyeen imaamkii weynaa فqهadii mdine todobada ahaydna kaa mida qاsim بن محمد بن أبي بكر qاsimkan inagu badan walaalkii weeye waana taabiciintii dhexe kaba mida oo ثiق ah lakiin kitaabkeena walow dariiq dambena uu jiro bal dariiq inta awowgii loo tiiriyey ihaam iyo labsi kaba iman karo ruuxii aan dee umuuraha laba socon waxa weeye xadiidkan buu ku leeyahay wax kale kuma laha waa nin saas oo axaadiistiisu markaa ma badna kitaabkana xadiidkan unbuu ku leeyahay waana nin hiqaa qasim bni moxamedna ay walaala yihiin ninkaas baa wuxuu u waramaya cabdullahi bni cumar eeg haddaba isaga waa taabici iyuu u waramaya saxaabi buu u waramaya cabdullahi bni cumar buu u waramaya oo aada ugaba weyn maxaanu uga waramay can caaishata zawji nabiyi salى اllahu alayh wasalam ana rasuul اllahi salى اllahu alay slam qaala marka maxaa waa ladiifo ladaaifta isnaadka kaba mida waa xadiid taabici imankaa saxaabi warinayo oo uu taabici ka warinayo taabicigiina saxaabi kale ka warinayo saxaabigaasna rasuulka ilaahi waayo ibnu cumar walow imanka meesha ay muuqato dee waa run xadiidka imanka halkan riwaayada sidaasi aanay inoogu sugan salim bnu cabdillaahi baa cabdillahi bnu abi bakrin imanka ka maqlaya cabdillahi bnu cumarna isaga sanadkee noogumama sugnay lakin dee xadiidkiibuu kaba maqlay baan leenahay waayo caaisha ayaa markaa cabdillahi bnu moxamedna uu kaba warinaya waxay caaisha tidhi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala alam taray miyaanu ogeyna caaishaay ana qowmaki tolka waa quraysh xiina waqtigay bana u dhiseen alkacbata kacbada iqtasaruu way gaabsadeenoo can qawaacidi ibraahima nebi ibraahim asaadkiisii dib bay ugaba soo kaceenoo waa dhinaca xijriga oo kale qaalat caaisha waxay tidhi faqultu waxaan idhi ya rasuula اllahi afalaa taruduha miyaanad celinahayn dee maanta adiga ah waa kan ee adigii baa jooga rasuulkii ilaahay ah dadka o dhan ba ay ku rumeeyeen miyaanad dib ugu celinayn calaa qawaacidi ibraahima nebi ibraahim asaaskiisi iyo qawaaciddiisii faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi lowlaa xidithaanu qowmiki waata tolka cusaybkooda iyo dhowida ay kuba dhow yihiin bilkufri gaalnimo dee mawjuudun weeye salay dee xidisana waa mubtada oo khabarkiina waa xadfan yahay dee lowlaadan ila facaltuna waa jawaabtii mawjuudunkaasi haddaanu jirin oo dad dhowaan soo islaamay oo dee ay tay in la dhowro la ilaaliyo oo wixii keenaya inay didaano taasoo kale laga ilaaliyo la facaltu saas waan yeeli lahaayoo qawaaciddii nebi ibraahim baan kacbada inta dumiyo aan dib ugu celin lahaa faqaala cabdullahi bni cumar ayaa wuxuu yihi lain kaanat hadday tahay caaishatu caaisha samicata mid maqashay hada min rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam arrinku maaha in tashkiik uu kaba shakisan yahay caaisha waa xaafidada daabidada ah ee waxa weeyaan aada u xifdiga badnayd wuxuu leeyihiin lafdigani maaha calaa sabiili tadciif waxa ay tahay xifdi iyo dabdi aada u saray lahayde laakiin in badan bay kalaamka carab ay dhacdaa bay leeyihin arrin kaleo suuratu tashkiik si waa waxa laga shakisanya suuradii leh ujeedadoodna ay tahay yaqiin oo kale iyo wax la hubo wuxuu soo qaadanayaa shaarixu wain adri lacalahu fitnat lakum wamataacun ilaa xin qul in dalaltu fainamaa adilu calىa nafsii wain ihtadaytu shaki umuurahani maaho cidda hanuunkasan iyo cidda halowsana way kala socnaayeen waa taas oo waa yaqiin sabiilkeed laakiin suuro tashkiikun baa loo soo arooriyey bal marka wuxuu leeya hadday caaisha arrinkan rasuulka ilaahay ka maqashay ma ura u malayn maayo anigu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay taraka inuu ka tegay istilaama ruknayni labada rukni salaamkooda alladayni labadaa rukni oo yariyaan ilxijr xijru ismaaciil ama xijriga ku xiga salaamtooda marka uu dawaafayo inuu gacanta saaro wuxuu uga tegeyba inay tahay uun inuu dee u malayn maayo inuu uga tegay ilaa ana albeyta beytkii lam yutamam inaan la taam yeelin calaa qawaacidi ibraahim nebi ibraahim qawaaciddiisii asaaskiisa waana masale aynu hore usoo maray sababta rukn alyamani iyo ruknigan xajar aswad loo salaamayo labadaa kale aan loo salaamin waa ti arrintan aynu aynu sooba horreysiinay marka kale dee xadiidkani jiro buu leeyahay wuxuun baaban u malaynayaa wuxuu rasuulka ilaahay labadaa u salaami waayey iyagu waxaanay ahayn asaaskii nebi ibraahim baanay iyagu kuba dhisnaynba bal xadiidku iyadoo duruqdi ay noo socon doonto kolley riwaayaad kala duwanna uu leeyahay umuuro aada u muhima bal jaanibkan ayaaba inoogu sugan oo halkan dee si kooban oo aada u murakasana sheekhu raximah llahu tacaala inooguba soo naqliyayo xadiidku wuxuu leeyahy daliil wuxuu yahay qawaacid waaweyn oo axkaamta qawaaciddeedii kaga mid ah maxay tahay idaa tacaaradat almasaalix masaalix ama waxyaalo maslaxa ay ku sugnayd baa iscaariday ujeeddadu waxani waa maslaxo waxaan kalena waa maslaxo labadoodii lama wada iman karo mid baa laga tegaya midna waa lala iman karaayoo labadoodii way iska hor imanayaan oo dee maslaxadan iyo maslaxadan ama tacaarudat maslaxatu wamafsada waxa iscaariday oo iskaba hortimin shay maslaxa ay kuba sugan tahay iyo mafsado kaba dhalanaysa oo haddii dee maslaxadan laba yimaado mafsado ka ratimaysaaba jirta haddii markaa mafsado haddii lagaba tago maslaxo lagu waayaaba jirta iyaduna haddii bal waxaa la wada isu geyn karo la jamcin karo oo iyadoo maslaxadiina la sameeyo mafsadadiina lagaba tago dee waa caadi laakiin hadday adkaato markaa maslaxadii iyo mafsadadii in laysu geeya ay adkaato oon la kulmin karayn mid oo lala yimaado kii kalena lagaba tago maxaa xadiidka inoogaba sugan budia bilaham shayga muhimkaa hadday laba maslaxo tahayna tooda muhimkaa lagu bilaabi si ahamkaa hadday maslaxo iyo mafsado tahay teebaa weyn mafsadada waxa ka imanaya ayaa ka weyn maslaxadan faa'iidada inoogu sugan isla maslaxadan faa'iidada aan ka helaynaa mafsadadu waa iska yar tahay ayaa ka ahamsan oo ka mudan mafsadadii oo lagaba dheeraado markaa kolba ka ahamkaa laguma bilaabaya xaggee xadiidkani daliil ugaba yahay taas rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku warramay kacbadii oo la dumiyo oo lagu celiyo si ay nebi ibraahim waqtigiisi iyo dee qawaacidda iyadu asaaskaas amarka ilaahay uu kuba dhisiyo caddayntii dee kacbadii taas dib looguma celiyo iyada taas waxa weeye in dee maslaxa weyn ay tahay oo waa kan rasuulka ilaahay yidhi sidaasaan yeeli lahaa haddii aanu wax kaba baqanayn laakiin maxaa meeshaa ka hor yimi maslaxadaas mafsado ka weyn baa ka hor timi mafsadada ka weyn maxay tahay waa dadkii dhawaan soo islaamay barhkood inay fidnoobaan oo yidhahan waa taa kacbadii baaba la dumiyey oo taasoo kale waa kacbadii dee agtooda aada qiimaha badan iyo haybada uguma lahayd ay yidhaahaan waa taa la dumiye waa taasoo kale oo markaa dee tasaa daraaddeed ay fidna ugaba timaado inay fadligii kacbadii ictiqaadsanaayeen taataabashadeed iyo taqyiirkeedana waxay u arkayeen waxa aada iyo aada u wenyey markaa rasuulka ilaahay maslaxadii buu ka tegey si mafsadadaas uu meesha ugaba saaro taasba ugaba saaro kolley bukhaari xataa cuwantaas oo kalea ayaa bal ciddii kaba tegaysay bacd almasaalix oo kale si mafsadadaa laysagaba ilaaliyo marka waxa ay tahay waana arrin muhiima bal rasuulka ilaahay dadkii way wada rumeeyeen dhammaanna dee waana nebigii baabuha ilaahay soo diray ama afdal alkhalqi way wada rumaysnaayeen dadkii buu dhowray marka cid aan rasuulka ilaahay ahaynba oo ama madaxdii ah ama dee mas-uula ama sheekoo kale ama cidba ee waa umuur ay tahay ee ah inay dhowraan oo markay maslaxo iyo mafsada meel ay kuba kulanto maslaxada taxsiilkeedii ay ka dhalanayso mafsado ka weyne ay kaba dhalanayso dee markaa ama laba maslaxo oon la jamcin karayni meel ay isugu yimaadaan in kolba ka ahamsan ama mudan la horreysiiyo oo la dhowro oo wixii dee bal matalan kalaam fitno iyo waxyaalo dadka ay ugaba imanayeen bal matalan kol haddii aan axkaamtii shareecada iyo waajibaadkeedii oo laga tegayo aanay ahayn ay dhici karto sunno laga tago inuu noqdo ama wax dee shay mubaax oo kale oo dee laga roonaayo lalaba yimaado si loo dhowro ama mafsadaha looga badbaado intaa lalaba yimaado bal taas baa iyada xadiidka inooguma sugan arrinta kale waxa weeyaan uu sheeku halkan inoo soo dhigtay iyadna muhimkii dadkii madaxda ahaa dadka hogaaminaya awliyaa ulumuur inay aada ugu fikiraan dadka raciyada masaalixdooda oo ay iska ilaaliyaan wax alla wixii looga baqanayo darar inuu ugaba yimaado dhib dararkaasi ama mid diinaad ha noqoto sida fidnada oo kale taas ama darar adduunye haba noqoto dee umuurihii sharciga ahaa haddii ay wax kaba imanayaan sida saka ruux lagaba qaado iyo waxyaalahaas oo kale iyada xuduuddii la ogayo cid laguma dhowrayo laakiin waxyaalihii kale wixii darar meeshii uu kaba imanayo taas inay kaba fikiraan ay umuuraha kaba dheeraadaan taasna waa mid oo waxa weeyaan dadkii raciyadaha qulubtoodii ama dadkii kaleba dee in lasoo dhoweeyo aan la tanfiirin oo wixii looga baqanayay inuu tanfiir keeno bisababi kol haddii aanay ahayn amar sharcigo lagaba tegayo ama xukum sharciyo waajib sharciga lagaba tegayo aan bal umuuraha caynkaasana la ilaaliyo waana masaa'il adigu muhim ah oo bal matalan taasoo culima xadiidkan dee inooguba sugan xadaثnي abu الطاhir qال أخbarana cabdاللahi بن wهb عan mkrmta وxadaثnي haarun بن سacيid الأliي qal xadaثna بن wهb qal أخbaranii mkrmة بن bukayr عan abيه qاal samictu naafica mawla bna cumara yaquulu naafic baan maqlay ina cumar mawlihiisa xaalu ku qowlayo xadiidkii hore saalim buu ahaa maanta waa naafic samictu cabdالlahi bna abi bakr bna abi quxaafata waxaan maqlay cabdالlahi bn abi bakr bn abi quxaafa oo yuxadiثu cabdالlahi bn cumara waramaya bal sanadkan u yar eega in yar markii imaka maxaa inoogu sugan naafic leeyahay cabdالlahi bn abi bakr ibn abi quxaafa waa abi bakrin صdiq dee cabdالlahi ibn abi bakrin baan maqlay oo ibn cumar u waramaya cabdillahi ibn abi bakrina dee waa صaxaabi aan garanayno maalintii hijiradana qayb weyn ama dad dee hawshii weyneyd ee uu tartiibiyey abubakrin dadkii qaybta weyn kaba qaatay ahaa waayo markuu isaga hooyo maalintii joogayey habeenkiiba u imanayay rasuulka ilaahi iyo abubakar iyo godkii uguba imanayay isagoo wixii war ah ee iyaga loola jeedo oo dhan buu soo xafidayay dadku ku dhex jiraa makuu iska joogaa habeenkiiba u yimaadaa warkiiba uba keenayey ula joogaya habeenkii oo dhan marka waa beri ku dhowaaduu kaba soo baxayo markaasaa markaa uu isagu soo baxa dabadeedna camir bnu fuhayro ari meelaha arigii halkuu xeradii kaga hoyn la ka soo kaxeeyo dadku markay dee arigii uu raacaya abubakarba xerada ma geynayna xaggooda u soo kaxaynayo markaasu waa beri ku dhowaad isaga raadkiisii buu soo marinaya si aan raadkiisii iyo meesha looba arag cabdillahi bn abi bakar ninkaasuu ahaa bal waxa weeya laakiin fatxigii markaa maka iyo xunayn iyo daifa hadal qaad buu ku leeyahy dib dambayse hadal qaadkiisa muu dhicin oo dikri dambe uu leeyahay ma jirto waa saddexdaas waa rasuulka ilaahi culimada ta yidhaahaana daaif baa nabar ku gaadhay daaif buu ku dhaawacmay markuu ku dhaawacmay dabadeedna abubakr oo khaliifadii aabihii oo joogo oo kale ayuu dhintay ninkaasna naafic ma soo gaari karo markaa naaficna waa nin taabici oo dambe markaa ma soo gaari karo maxay tahay waa ninkii marka dhaweyd aan kaba soo baxnay cabdالlahi بn mحamed ibn abi bakrin صdiq maxaa dhacay neerkan aabihii baa loo tiiriyey awogii baa loo tiiriyey mxamedii baa la xadfay waanaynu soo aragnay ruwaad badan oo taasa lakiin halkan oo kale labsi way baa imanaya waayo cabdillahi بn abi bakr waa nin la yaqaan sidee ruuxii imika meeshii ninkan taabicigii dad ay soo gaadheen ma aha nin uu soo gaari karo ninkaasi maaha e waa ninkii hore aynu lahayn xadiidkan unbuu ku leeyahay uu markaa adeer isagu u noqonayo oo mحamed awogii un baa loo tiiriyay halkii cabdالlahi بn mحamed بn abi bakr laga odhan laha ayun ba cabdالlahi بn abi bakr noqotay ruwaadana aad bay taasi uguba badantao in badan baan soo aragnaa dad aabahood awogood loo tiiriyo badan kitaabka ku badan haddaba ninkaasa yuxadiثu cabdالlahi بn cmr عan caiشhaةa زawji النabiy slى الlahu عalيه وsلم anaha qaalat samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه وsلم yaqul lawlaa ana qowmaki xadiiثu cahdin bijaahiliya talka haddaanay waktigoodu ku cusbayn jaahiliya oo taasi aanay jirin aw qaala bikufrin lanfaqtu kanza lkacbati fi sabil waxyaalihii dee ay usoo hadiyeynayeen ay u nadarayeen meelaha waa bala iyada ku dhex sugnaa lagu ururin jiray taas kanzigeedan ayaan soo saari lahay oo fi sabiili llahi ayaan kuma bixin lahaa walajacaltu baabaha albaabkeeda waxaan ka dhigi lahaa bilardi dhulkaan ku dhejin lahaa albaabka dheer ee saray dheereeyeen oo sillaanka un lagu fuulayo dhulkaan ku dhejin lahaa walaa adkaltu fiiha min alxijri xijriganna qayb kaba mida oo taqdiirkeedu inoo dambeeya ama qadarkeed ayaan isku soo dari lahaa haddii aanan dee iyaga fidnadaasi uga baqanayn oo fidnada kacararkeed iyo si aan barhkoodba waxyaalo uba iman ayuu rasuulka ilaahay u daayay arrinkan وxadaثnي mحamed بن xatim qal xadaثnي بن mhdi ibn mahdiyi qala xadaثnي sليm بn xayan عan سacيidi yعd بn mina qala samictu cabdالlahi بn الزubayr yaqul cabdالlahi بn الزubayr baan maqlay xaaluu ku qowlayo xadaثatnii khaalatii habaryartay baa ii warantay yacni caaishata qaalat qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxu uhi ya caaishatu caaishaay lawlaa ana qowmaki xadiiثu cahdi bishirkin lahadamtu lkacbata kacbada waan dumin lahaa faalzaqtuhaa biاlardi dhulkaan ku dhejin lahaa waa albaabkeeda weeye dee iyado inamasa wajacaltu lahaa waxaan u yeeli lahaa baabayni laba kadin baaban shardiyan baab waa kan jiro oo dee hoos loo dhigo un weeyaan oo laga saaro dee waxaan adigu dhulka lagu dhejiyo iyo baaban qarbiya baab ku toosan oo xagga galbeed oo dadku ay kaba baxaan wazidtu fiiha waxaan ku ziyaadin lahaa oo kusoo kordhin lahaa sittata adrucin saddex diraac oo min alxijri xijri lix diraac baan ujeedaa oo xijriga kaba mida ayaan kusoo dari lahaa fa ina qurayshan quraysh iktasarataa way soo gaabsatay kacbada xayu xayudan bimacnaa xaynan kaba dhigayna kollay ibnu hishaamna muqnigiisa waa kusoo naqliyaa nuxaada qaarkood buu kaba soo naqliyaa xayu oo ee darfu zamaan loo isticmaalan darfu makaankan de ay ay asalka u tahay aan ahayn marka xayu maxaan odhan waa xiina banat ilkacbata kacbada markii ay dhistay ayay soo gaabsatay bal axaadiistu way noo socon doontaa laakiin say usoo gaabsatay dee sida kutubta siirada iyo inooguma sugan waktiyo ayaa malaha daad galay iyo waxyaalo dee meesha doox bay ku taalay marka roob weydaane buuraha daadku ay kaba soo rogmadaanna ee uu gaadhayay walo iyadu meel ka yar sarraysa hareeraheeda ay kuba sugnayd uu gaadhayay marka kacbadii baa waxay ku dhowaatay dee waqtiga la dhisayna aad buu u fogaaba oo dee nebi ibraahim baa dhisay bal wixii ka horreeyey ee culimmadu sheeg sheegaan kaas ma dabdin karno waxaan jasmin karnana maaha aadam iyo j markaas iyo malaa'ig iyo adigu shiis iyo bal nebi ibraahim waa dhismihii bal markaasoo aada buu u daciiftay markaasay kaba baqadeen inuu dumo ugu dambeyn way dumiyeen iyagoo taa goostay haddaba markaa ay duminayeen ayaa nin odayaashoodii kaba mid ahaa reer bani maqsuumha ayaa wuxuu ku yidhi macnaa dee inay ilaahay bay ugu dhowaanayeen iyagu dee xasba zacmihim ba ama taas waana kacbadiisiiba ee ha gelinina wax xalaala mooye wax kale ha ku dhisina markaasaa muxuu yihi waa imaka naag dee baqiye ama dhilaa wax laga soo qaadiyo meherkeedtu kaba cabire waxaa de ay iyagu ku shaqaysanaysay jirkeeda kuba iibinaysay taa ha gelinina ribo ribadna inu intayba garanayeena maalkeed dee xoolahoodna qeyb dhan bay taasi kaba ayd ha gelinina madlimo waa xoolo dad kale laga dhacay ama madlimo ruuxuun taasna ha gelinina ee wixii ay iyagu ku tirinayeen wax kasab xalaala inay tahay ay ururiyeen ayaaba wada gaadhi waayey inay hagaag kacbadaas kooban ay u dhisto markaasaa maxay sameeyeen dhinaca in waxa weeyaan xijri uu kaba yaalo ayay kasoo durkeen halkii asaaskii marka ay duminayeenba uu kuba joogay bay kasoo durkeen qeyb bay baneeyeen oo in bay ku gaabsadeen lix diraac iyo shan diraac iyo toddoba ama taqriiban way nooguma sugantahay riwaayada shanta kolley waxaabay kaba dhigaan kuwan kale inay kaba raajaxsan tahay bal markaa waana taqriibuna ilaa lix diraaco iyada kaba mida markaa xijru ismaaciil oo dhami ma wada aha waana tan calaamada uu leeyahay waa ilaa lix diraac toddoba diraac taasoo kaba mida ayay deeta ku ayay ka tegeen kacbadiina waa kuwaa dhisay calaamadana way u sameeyeenba si loo garto un taasina waana tan dee intani kacbaday kaba mid tahay ruuxii daa'ifkaa xijru ismaaciil ama xijrigaa baan leenahay uu dusha kaba marayo eenu dhex gelahayn waayo hadduu dhex galo oo uu isaga taas wuxuu noqonayaa nin kacbada dhexdeedii socda kacbadana in lagu wareegay hayde dee dhexdeeda in la gala may ahaynba marka la dawaafayo bal arrinku kaas buu ahaa arrintaasna way keentay iqtisaarkoodii marka dhinaca ay kacbadu asaaskii nebi ibraahim kaga sugnayd waa intan ruknigan xajaru asadku ku sugan yahay iyo ruknigaa yamaniga iyo malaa dhinaca qarbi oo dhan iyo waa dhinacan iyo dhinacan xagga hore oo dhan ee dhinaca bari ujeede waa intaa shaamiga ama dhinaca shaam xigta ayay ahayd dhinaca ay dib uga soo kaceen halkii asaaskii nebi ibraahim kollayna axaadiistu way noo socon doontaay oo dee waa yar dheeraan doontaa waxoogaa bas intaadna marka wallah subxana wa tacaala ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا